bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duure rediyo dalson qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya oo xeer ilaaliyayaal u magacaabay baarista heshiiska wasiirka batroolka uu la galay shirkadda costline exploration l t d
doorashada labada aqal ee gobolada waqooyi ee somalilan oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho
ra-iisul wasaare rooble oo madaxda dowlad goboleedada dalka ugu baaqay in si deg deg ah kusoo gebagabeeyaan doorashada golaha shacabka oo hadda muddo yar ay ka harsan tahay
madaxweynaha puntland oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan heshiiska shidaalka ee uu gala wasiirka batroolka xukuumadda soomaaliya
shir looga hadlayo arrimaha abaaraha dalka oo ku dhuftay qaybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka saameeyeyna dad fara badan oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan oo gaaray dalka jabuuti
wararka dibadda warkeena duur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo ka digtay in ciidamada ruushka ay dilal qorshaysan geysan karaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin isugu jira cabitaanka isku filan damaamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan waxaa idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho ku bilownay markan xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa xeerlaaliyayaal u magacaabay baarista kiiska wasiirka batroolka oo galdacwadeed kasoo gudbiyay hantidhoorka guud ee qaranka xeerlaaliyaha la magacaabay ama xeerlaaliyayaasha la magacaabay ayaa waxaa baaritaano ay ku samayn doonaan heshiiskii la siixay oo ku aadanaa ama kaas oo hadal fara badan ama hadalheyn fara badan dheliyey sidoo kalena iska fogeeyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale ka madaxweynaha xeerlaaliyayaasha qaranka ayaa inta ama xeerlaaliyaha qaranka ayaa intaasi ku daray in xubnaha uu magacaabay ee tallaabo ku habboon heshiiskaasi la sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya uu la sideexday ay ka qaadi doonaan waxaan amaray xeerlaaliyayaashan una magacaabay si baaris loogu sameeyo tallaabada ku habboon loona qaado heshiiskii shidaalka uu seexay wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya iyada oo laga ambaqaadayo baaritaanka hordhac ahaa ee uu sameeyey hantidhoorka guud ee qaranka ayuu yidhi xeerlaaliyaha guud ee qaranka qoraal uu ku qoray mareegta facebookiisa hadalheen fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneed heshiis la sheegay in wasiirka batroolka uu la galay shirkadda ee lagu magacaabo costline exploration l t d taas oo ahayd in xirmooyin ka mid ah shidaalka soomaaliya hadda shirkadaasi iyada ay la wareegayso horey xafiiska antidhoorka guud ee qaranka ayaa arrintaani war ka soo saaray waxaana uu codsaday in tallaabo laga qaado wasiirka ama wasiirka siixay heshiiskani xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo ka madaxweynaha mudaxidheedkiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana iska fogeeyey in ay ku lug leeyihiin heshiiskaasi wasiirka batroolka uu la galay shirkadda costland exploration
aqal ee gobolada waqooyi ee somalilan ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa madaxda dowlad goboleedyada dalka waxa ugu baaqay in si deg dega ay kusoo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka ee socota wariyaheena cabdinaasir al cadaal ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
guddiga hirgelinta doorashada labada gole ee gobolada waqooyi ee somalilan ayaa maanta soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana ay noqonayaan guddigii ugu horreeyey ee doorashada soo gebageeyey iyadoo aan la gaarin waqtigii loo qabtay doorashada golaha shacabka oo ku ekeed shan iyo labaatanka bishana tirada guud ee xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ku matali doona somalilan ayaa ah konton iyo toddoba xubnood waxaana lagu doortay caasimadda muqdisho cabdiraxmaan iidaan yuunisa ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol konton iyo sagaal oo golaha shacab ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib saddex kursi oo maantay doorashadooda lagu qabtay magaalada muqdisho sidoo kale labada kursi ee kale ah hoob laba boqol iyo lix iyo sidoo kale laba waa hoob laba boqol afartan iyo saddex ayaa muqdisho lagu doortay saakay waxaana kusoo kala baxay samson maxamuud cumar oo ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol afartan iyo saddex ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo maxamed ibraahim cabdi uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol iyo lix doorashada kadib guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa warbaahinta la hadlay kaasi oo ka warbixiyey doorashada iyo sidoo kale marxaladii ay soo martay waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan maxabiibtii ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha gacantii laga siiyey doorashooyinkan inay qabsoomaan xaafadda somaliland sidoo kale waxaan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa saraakiisha kala duwan aan magacooda xusi karin ee aad iyo aad u faraha badan leh ee macnaha howlkarnimada sameeyey ee inoo suurtageliyey inay doorashadan si amniya noogu dhammaato oo maanta ugu dambeysana maaragtay sida hagar la-aanta nooga shaqaynaya sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinaya guddiyada heerarkeeda kala duwan shaqaalaha guddiga dhammaantiin aad iyo aad ba umahadsantiin
sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda lagu soo gebagabeynayey doorashada maanta ay ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu doortay xildhibaanada somalilan ku matali doona baarlamaanka kow iyo tobanaada ra-iisul wasaaraha ayaa ku ammaanayay guddiga doorashooyinka somalilan ee siida iyo sidoo kale heer federaal hawsha adag ay qabteen iyo sidoo kale doorashada ay kusoo dhammaystireen xilligii loo asteeyey ka hor
runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaksi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lasoo gebagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaanka ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa kuwi toban aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa afartan iyo lix guudadkoodu uu yahay konton iyo toddoba marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeya kaliya
dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada waxa uu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo gebagabeeyaan doorashada golaha shacabka oo haatan ku dhow wakhtigii loo asteeyey oo aheeda shan iyo labaatanka bishaani aynu ku guda jirno
waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay wakhtiguu nahayaa maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhacsiyaha badan waajib la saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliya laga saaran cid looga dambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gabagabeeya sida ugu dhacsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan diika madaxweyne baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii
maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed ugu baaqeeyey ayuu ahaa in doorashada golaha shacabka maalmaha yar ee harsan lagu soo gabagabeeyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danina waxa uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan heshiiska shidaalka ah ee la sheegay inuu galay wasiirka federaalka xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq sakaafa ayaa warkan faahfaahinay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu sharci darro yahay heshiiska shidaalka ee wasiirka batroolka uu sheegay inuu la saxiixday shirkadda costerland exploration l t d madaxweyne deni oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in madaxda dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku haystaan heshiiska shidaalka ee la saxiixay kaasi oo inta badani muran dhaliyay islamarkaana dalku uu u baahan yahay isbeddel ay puntland qeyb ka tahay si ay u noqdaan kuwii wax sixi lahaa ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in xilligan dowladda soomaaliya oo hay-adihii dastuuriga ah aysan shaqaynin sidoo kalena ay socdaan doorashooyinka golaha shacabka in la seexdo heshiis aan lagala tashan golaheeda iyo dowlad goboleedyada in lala galo waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid khatar badan u dhalin karta mustaqbalka soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in mar walba maamulka puntland ay ka digayaan wax walba oo khatar gelin karaah marka la eego danaha soomaaliya waxa uuna markaasi sheegay in talada dalka ay tahay in ay mudan tahay in laga wada hadlo oo markaa laga wada tashto madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalku waxa uu markaasi kaga digay in ay markaa arrintan ka hadlaan isagoona sheegay in xilligan ay sharci daro tahay in heshiis shidaal ay soomaaliya la gal shirkad iyadu ka ganacsata arrimaha shidaalka waxaana markaasi uu sheegay in wasiirka batroolka uu heshiiskan la ogaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba haatee hadalkan kasoo yeray maamulka puntland ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay aada loo hadalhayay in wasiirka shidaalka xukuumadda federaalk soomaaliya uu markaa shirkad shidaalka ka ganacsata uu la saxiixday qandaraa soomaaliya uu sheegay inay ka faa-iidi doonto lacaga fara badan
shir looga hadlayay arrimaha abaaraha dalka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho shirkaasi oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysay ee dalka soomaaliya waryaheena suleymaan xuseen maxamuud ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya waxaa maanta oo isniinaha qeendhada afisyooniah ee magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha qaran ee gurmudka abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya shirka ayaa waxaa daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaasiinta maxamed xuseen rooble oo ay weheliyaan qaar ka mid ah kolihiisa wasiirada waxaana ka qayb galay xubno ka socda midooda mudashareynta gaar ahaan madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamed iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale shirka waxaa ka qayb galaya ururada bulshada rayidka ah soomaaliyeed culmo udiin ganacsato aqoon-yahaano ururada waxbarashada qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinta dalka ururka haweenka qaranka ah iyo marti sharaf kale shirka inta uu socdo hayo madaxda maamul goboleedyada dalka waxa ay uga qayb galayaan aalada fogaan aragka ah ee suunka sidoo kale waxaa shirka khudbad ku jeedinaya madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo martib ah shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho kaas oo looga hadlayo arrimaha abaaraha ay ka jira dalka
suleymaan aaduu mahadsan yahay markan haddaan eegno wafdii hogaaminaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa ay gaareen dalka jabuuti warkan waxaa faahfaahinaya zakariya cabdi nuur gacmo dheere madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wafdii hogaaminaya waxay gaareen dalka jabuuti iyadoona halkaasi maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka waxaana ku soo dhoweeyey madaxweynaha somalilan wafdigiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jabuuti iyadoona xarunta madaxtooya dalka jabuuti halkaasi soo dhoweeyey safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu qaadan doonaa iyadoona halkaasi madaxweynaha dalka jabuuti ee kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo sidoo kale wafdigiisa hogaaminaya
halka walkaasi weli aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan
wararka dibadda haddaan eegno markan dowladda maraykanka waxa ay ka digaysaa in markasta ciidamada ruushka dilal kala duwan ay geysan karaan iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda colaadeed ee u dhexaysa dalalka yukrain iyo ruushka oo dowladda maraykanka ay ka mid tahay dowladaha digniinaha kala duwan soo saaraya khilaafka u dhexeeya dhinacyada ayaa ah mid qabow oo degan mar kastana waxaa laga digaya hadda in ciidamada ruushka weeraro kala duwan ay geysan karaan
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno warka dowr oo aad ka dhagaysanaysay reediyo dalsan oad ku mahadsantihiin la socodka ligaan qaadka warka dowr ee reediyo dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidood iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel